Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad baad u mahadsan tahay walaalka. Goordhow mu'asasada Al-Kataa'iba ayaa waxa ay baahisay isdaarkii la wada sugayay ee ay horey u ballan qaaday inay baahin doonto. Muuqaalka oo ah mid dukumiintari ah isla markaana soconaya ee qadar ku dhowaad hal saac iyo bar ah ayaa waxaa ciwaan looga dhigay Gaalo waa daalimiin, maxay muslimiintu u necab yihiin Maraykanka? ayaa waxa uu ku baxayaa saddex luuqadood oo kala ah luuqadaha Carabiga, Soomaaliga iyo Ingiriishka. Isdaarku waxa uu kuu soo bandhigayaa taariikhda dembiyada Maraykanka laga soo bilaabo aasaaskii dowladda Maraykanka ilaa iyo maanta iyo natiijooyinka dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta ee uu Maraykanku hogaaminayo. Sidoo kale waxa uu isdaarku soo bandhigayaa qaabka ay dowladdan Maraykanka ee hogaamiso dagaalka ka dhanka ah Islaamka ay u adoonsato isla markaana ay u xasuuqdo dadka ku nool caalamka. Xubno Ameerikaan ah ayaa filimka lagu soo qaadanayaa kuwaasoo qiraya in dowladooda ay dulmi iyo xadgudub ka wado guud ahaan caalamka. Isdaarka waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya culimada jihaadka haddii ay ahaayeen kuwa shahiiday iyo kuwa nool kuwaasoo banaanka soo dhigaya cadaawada iyo xasuuqa ay dowladda Maraykanka ku hayso ummadda muslimka ah. Warbixin intan ka faahfaahsan oo ku aadan filimka waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah.